إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kuu soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar duqayna ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduuda waxaa habeenkii xalay weeraro lagu qaaday fariisimaha askarta shisheeye iyo kuwa soomaalida ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose waaliga walaayadda islaamiga ah ee baayihi bakool sheekh cabdulaahi macalin geedow ayaa kelimad ka jeediyey isu soobax looga soo horjeeday dowladda faransiiska oo ka dhacay qaybo ka mida walaayadaas dibadbax looga soo horjeedo gafka ay faransiiska u geysteen nebiga salaallahu calayhi wasalam iyo diinta islaamka ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada buuraha kaba ee gobolka baay deegaano ka tirsan gobolka togdheer ayaa laga soo sheegayaa diyaarado xaaluufinaya duurjoogta deegaanadaas aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta keentay in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu si rasmi ah uga hadli waayeen aflagaadadii faransiisku u geystay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam duufaan ay dad badan ku dhinteen ayaa ku dhufatay qaybo badan oo ka mida dalka filibiin oo diyaargarooba warkaasoo fidsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar duqeyna ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduuda warkaas iyo war kale oo ku aadan milatariga xarakada al-shabaab oo weeraro culus ku qaaday fariisimaha askarta shisheeye iyo kuwa soomaalida ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose waxaa ka waramaya cabdulaahi yaasiin jaamac weerar ayaa waxaa lagu qaaday saldhig ciidan oo askarta jabuuti ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud inta la xaqiijiyey ilaa iyo siddeed madfac ayaa ku dhacay gudaha xerada mana ogin khasaaraha ciidanka halkaasi ku gaaray maadaama weerarku uu dhacay xilli habeen ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin geesta kale xalay waxa ay weerar ku qaadeen fariisimaha askarta shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee wada shaqaynta lale ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose weeraradan ayaa ka kala dhacay degmada owdhegle iyo deegaanka sabiid oo shabeellaha hoose ka tirsan iyo deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose diryaanka hubka la isweydaarsanayay ayaa waxaa laga maqlayey deegaanada u dhow goobaha dagaaladu ay ka dhaceen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa si laba jibaaray weerarada ka dhanka ah shisheeyaha ku soo dulay waddanka iyo askarta soomaalida ah ee la shaqaysa waxayna weeraradani ku soo aadayaan xili maalintii shalay weerar ka dhacay magaalada muqdisho lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah iyadoo mid kalena lagu dilay inta u dhexaysa ceelbaraf iyo jalalaqsi waxaana laga qaatay qori iyo boosh uu ku hubeysnaa habeen hore iyo habeenadii ka horreeyey waxaa dhacay weeraro ka dhan ah shisheeyaha iyo ciidamada maamulada soomaalida ah ee wada shaqaynta la leh waxaana sida wararku ay sheegayaan gaaray dhinacyada la weeraray khasaarooyin kala duwan dorad ayay ahayd markii qarax ka dhacay qansax dheere oo gobolka baay ka tirsan lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii degmadaasi asiga iyo afar askari oo kale waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay guddoomiyaha degmada iyo askari gaariga ay saarnaayeen oo nooca soomaalida cabdibilo u taqaan ahaana wuu burburay waaliga walaayadii islaamiga ah ee baayi bakool sheekh cabdulaahi macalin geedow ayaa kelimad ka jeediyey isu soobax looga soo horjeeday dowladda faransiiska oo ka dhacay qaybo ka mid a walaayadaas mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya dibadbaxa aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo ka dhiidhinayay aflagaadadii uu faransiisku kula kacay nebigeenna sharafta badan ee moxamed salaallahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ka dhacay magaalada buulafullay ee gobolka baay waxaana halkaasi ka hadlay dad kala duwan waxaa dadka isku soo baxa ka hadlay ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool sheekh cabdulaahi macalim geedow wuxuuna ugu horreyn sheegay in uu jiray loolan hore oo u dhexeeyey faransiiska iyo muslimiinta ciidamada muslimiintuna ay ku dhowaadeen in mar ay qabsadaan magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska dowladun kaafirada ee oo faransalilay farinjigaas ee horsocodkan ee la dagaalanka islaamkana walbadanka caambat oo marka may ahaa ciido islaamka marka gobsasho jeeda wadansha magaalamada hadiya faransiiska oo baariis la roos soddon kilomitir jira islaamka marka meelaha ka jabi dagaalkii gee sugu noo dhahay marka un hilmaangnay laakiin aan hilmaan marka dowladaas ay tawba iyo marka lankahada ra'iis iska sheegaw oo islaamka marka inuusa la dagaalamo muqadasaad shay marka may ahaa la dagaalamo antafaheedadi iyo marka may leeyahay insha allahu tacaala lana أبشروا بما يسوكم إن شاء الله تعالى إسلام كمركا كوين والنبش اللي أهانيسد والمركا ما يوها قرآن شو المركا ما يوها سعرة الاسكوكتر إسلام كمركا كوين wuxuu sidoo kale waaligay wilaayada baayiyo bakool sheegay in ay u baahan tahay aflagaadada loo geystay nebiga salaallahu calayhi wasallam in looga falceliyo dagaal iyo gaalada rasuulka aflagaadaysay oo la iska dhiciyo تعالى دتك مسلمين تمركا ما يبان لنا غير يالسين كباهنيا hadal hadal iyo markaasayta moodi dhallinyartii oo marka geeg maraakiisan ka bane macahidaanka bane wilaayad islaamiya dhatiyanka noolayn iyo saas indhaga mahayaan dadka marka ee marka dhallinyarta ee baniin banaadba lahaadeena oo marka may waayeelo lahaadeena iyo maylinka baahanya insha allahu tacaala arrintaasi arrima koo culusa linka baahanya insha allahu tacaala arrintaasi tow iyana may ballinaa in marka diirad goona la saaro oo muslimiinta marka arrintaasita ka dhiidhiyaan bilyadi iyo bilmaali iyo binafs arrintaasita ninka ka dhiidhiyaan insha allahu tacaala faraana sidoo kale wuxuu carabka ku sii adkeeyey in dowladda faransiiska cunaqabataynta lagu sii haayo isagoona dadka muslimiinta guud ahaan ugu baaqay inay arrintaas dardargeliyaan dadka muslimiinta ee marka cumuuman wilaayaadka ka nool iyo kheersho oo muslimiinta ee bulshada muslimiinta ee la hadala dowladaha ma la hadalayo oo kufaarta ee mujrimiinta eh, marka may balleeyaan insha allahu tacaala muqaadacada aysan ka haytaan faransiiska marka may oo ka haytaan hal roojiyey oo hal hoojiyey laha oo marka may xoog hal saaray waxyaabaha muqaadacaadka eh, ama walaa usaasuubiya muntajaadka ini marka la korseedo marka may wahan dhaqaalashay masaalaheeda dhaqaaladii isla baabi'iyo yaa dadka muslimiinta aan ka baagan insha allahu tacaala ana may balleena insha allahu tacaala masaalihda faransiiska halbeegsadooy insha allahu tacaala banaanbaxyadan ayaa imaanaya xilli maalmahaanba ay caalamka islaamka gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ah ka socdeen mudaaharaadyo waaweyn kuwaas oo looga soo horjeedo aflagaadadii uu faransiisku kula kacay xabiibkeenna moxamed salaallahu calayhi wasallam kaas oo aan ka jecelnahay wax weliba marka laga soo tago jaceylka aan u qabno allah casa wajalla dibadbax looga soo horjeedo gafkii ay faransiisku u geysteen nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo diinta islaamka ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada buuraha kaba ee gobolka baay maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
dad aad u badan ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka bisaqcadde oo hoostaga degmada buuraha kabe ee wilaayada islaamiga ee baay iyo bakool dadkan isu soo baxay oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay banaanbaxooda kaga soo horjeedeen dowladda faransiiska iyo madaxweynahooda kuwaasoo aflagaadeeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxay fagaaraha ku gubeen calanka faransiiska waana kuwan iyagoo muujinaya shucuurtooda geega walaanta ka dhiyeen walamayb waa shucuurtaan eed iyo aankeesanta walaantaan magalkan dhalinyarada yar iyo weyn dhaliyo iskala jiraan eed iyo amayb waa macaliimadaan iskala jiraan eed iyo geeg shucuurtaan aankeesanta yaadna may waali nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam horta mayb waa aydantiisa isku dhaaf horta magac shay baa inay isku qaladeen xaqayaan horta nimantaasaydi eed iyo horta mayb waa anka xanaagsanna geeg wal un shucuurtaan wal wax ku koobo koro banjarna maasha allah geega aniyoona hay calamadiyo iyo mayb waa sawiradiyo iyo barnaamijyada dhan tuku gumna iba mayb waa ilaahi subxaana watacaala niwaafaji mayba lana geega wala geegan taka dhiyeen horta mayb waa maasha allah shucuurtaan dadka dhammaantiyo eedana zakiisanta yar iyo weyn dhammaantiyo dadkan isu soo baxay waxaa ka mid ahaa haweenka ku dhaqan deegaanka bisiqcadda ee wilaayada islaamiga ee baay iyo bakool allahu akbar allahu akbar muslimiinta waxaan ka codsanaynaa meel kasta ay ku nooshahay inay gaala iska fogeyto inay gaalo iska dheerayto faransiis faransiisna allaabaa ku yaala faransiis waxaa noo muddaay inaan korkaaga raacayna muslimka aan ku jirno lafahaaga aan ku istaagno hadduu allah awoodale ogolaa annagaa soomaaliya muslimiin eh oo ku nool waddanka soomaaliya insha allah allahu akbar allahu akbar biidnillaahi baari waxaa noo qalana inaan lafahaaga gubna faransiisow waa kugu soo soconaa ogow dhufaska galileya gow maalinna waa ku haynaa habeenna waa ku haynaa ragga annagana wada qaba iyo wixii aan dhalnay waxaan diyaar u nahay hil iyo hooba aan la wada taagana inaan faransiis gubno lafihiisa faransiis gubno lafihiisa eeyahay dhalay faransiis ow allahu akbar allahu akbar allahu akbar takbiir dhanka kale deegaanka ilbeete ee gobolka gado waxaa maanta ka dhacay isu soo bax ballaaran oo dadka halkaasi ku dhaqan ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin aflagaadada faransiiska loogu geystay nebigeenna moxamed si kastaba ha ahaatee waxaa meelo badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ka dhacay bannaanbaxyo looga soo horjeedo dowladda faransiiska iyadoo deegaanada qaarna ay weli ka soconayaan isu soo baxyada sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed muude iyo abuu muslim deegaano ka tirsan gobolka togdheer ayaa laga soo sheegayaa diyaarado xaalafinaya duurjoogta deegaanadaas wararka naga soo gaaraya deegaanka gumburlibaax ee ka tirsan gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya islamarkaana uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa ku waramaya in halkaasi ay xaaluf ba-an ka wadaan diyaarado shisheeye kuwaas beegsanaya ugaarta ku nool deegaankaas qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka togdheer iyo guddoomiyaha deegaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay ay diyaaradahan xalufinayeen ugaarta iyaga oo ku marmarsii yoonaya in ay buufinayaan cayayaanka lagu magacaabo ayaxa ugu horeyn guddoomiyaha deegaanka gumburlibah ee hoostaga magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa faahfaahin ka bixinaya dhibaatada ay geysteen diyaaradaha waxaan halkan ku caddaynayaa diyaarado beryahanba meesha ilaa bisha tobankeedii ilaa bisha labaatankeedii ilaa shan iyo labaatankii bishaba fadhiisanayey markaa diyaaradahaasi markii aannu dabagallay waxa ay markaa bilaabeen in ay ugaadhii meesha ay guranayaan meeshu waa abaaroo waa laga guur ayax ma joogo qaar dadka waxaad ka odhanaya qaar baa ku odhanaya diyaaradaha waa diyaara ayax ayaxuna dee diyaaradaha markay diyaarada ayax yihiin dee dhul ayax joogo oo ama barwaaqaa ayaa dee wax laga buufiya ama ayax ku degayde markii aanu anagu aanu u dhabagallay waxay hashaasi dhowr iyo toban midh oo garanuuga meesha way ka qaateen ilaa labiyo toban garanuuga waxay la dhacayaan wax aad liisar moodo oo dhemish ayaa dhemish lagu dhufanayaa dabeedna dhemishkaas markaasaa la qabanaya baasha sidoo kale mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka togdheer ee maamulka somalilan ayaa sheegaya in diyaaradahan ay dabargooyin ku wadaan ugaarta gobolka gaar ahaan deegaanka gumurlibaax waxaanu maanta ku suganay deegaanka gumburlibaax dhinaca beri ka xiga magaalada burco marka horta halkan waxaan ka cambaaraynaya ugaarsigaa ka dhacay deegaanka gumburlibaax ee gobolka togdheer arrintaasi waa arrin dhaanjar ku ah deegaankeenna waxa weeye arrintaasi laba qodob bay caddaynaysaa un inay xukuumaddu soo fasaxday oo ay ruqsad soo siisay nimanka ugaarsatada ah arrintaas oo ah arrin xaaraan ah iyo in aanay xukuumaddu kaba warhayn waddanka wax ka socdade waxa weeye xukuumaddeenni cashuur ururs ayuunbay ku mashquushay ugaarsigan deegaankan ka dhacay ilaa tobankii bisha wuu socday ilaa labaatankii bisha wuu socday ilaa xilligaana wuu socdaa waxaan leeyahay arrintaasi waa xaaraan waana duulimaad toos ah oo deegaanka lagu soo qaaday horey deegaano ka tirsan gobollada waqooyi soomaaliya islamarkaana ee uu ka taliyo maamulka somalilan waxaa ugu jiray dhibaatooyin ay geysanayaan hay-ado shisheeye kuwaas oo bob ku haya khayraadka gobollada bad iyo beri intaba
war ku saabsan duufaan ku dhufatay dalka filibiin oo khasaare geysatay ayaa idinku soo maqan balse markan waxaaad ku soo dhowaataan aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka hadlay sababta keentay in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu si rasmi a uga hadli waayaan afalgaadadii faransiisku u geystay nebi maxamed salaallahu calayhi wasalam mar kale iyo cabdulaahi yaasiin jaamac madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa laga dhex waayey mudaaharadyo ka dhacaya magaalooyin kala duwan oo soomaaliya ka tirsan kuwaas oo iyagu ay maamulaan waxaana isu soobaxyadaas looga soo horjeeday aflagaadada faransiisku kula kacay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inkastoo madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ku dhiira jireen inay ka soo dhex muuqdaan mudaaharaadyada xataa haddii aanay iyagu ku qanacsanayn si ay ummadda u jahawareeriyaan islamarkaana dhanka iyagu rabaan ugu weeciyaan haddana waxaa suurageli weysay in mudaaharadyadan ka dhanka faransiiska ay soo dhex istaagaan doctor xanaf cabdishaaqaadan oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed islamarkaasina arrimahaasi u kuurgalay ayaanu wax ka weydiinay hal qof oo maamulkaas dowladda sheegana ka tirsan guddoomiye waaxeedba allaha ka dhigee hal gabar oo dowladda ka tirsan ama hal wiil ama hal nin oo ka tirsan oo ka qeyray ilaa hadda ma yaraatay haba yaraatay ma jiro hal qof oo kaada ma jiro hal qof oo yiri nabigeena calayhi salaam maxaa saamil hal qof one single person ma jiro oo ka dhiidhiyay ama ka banaan baxay ama soo istaagay ama cod ka bixi haba yaraata ma jiro taa waxay ku tusinaysaa oo xaqiiqa ah kulligood inay murtadiin gaal raacayina ka cadaynayso qur-aankeena ku taala waxauu xuseen dowladda federaalka shisheeyuhu uu dhisay islamarkaasina qolo weliba ay saami ku leedahay faransiiskuna uu ka mid yahay qolada saamiga amaba qaybta ku leh sidaa aawadeedna aanay suuragal ahayn in mudaharaad iyaga ka dhana ay ka qayb gasho dowladda federaalka sideedaba waa dowlad sheer lagu wada yahay dowlad sheer lagu wada yahay sida soomaali loogu qaybiyo four point five ayaa dowladan four point five gaalada u qaybsataa qaar yurubiyaanka haysto qoloba saamiga ku leedahay yurubiyaanka qaar uu haystaa wasiiree keensana yurub ka socdo maraykanka qaar buu haystaa four point five kiisa maraykanku keensanaya carabtu qaar bay haysataa four point five ka keensanaysaa turkiga qaar buu haystaa four point five marka faransiisku wuxuu ka mid yahay dowladaha ugu xooga badan leh ee four point five kooda si fiican u qaatou ka mid yahay saamigooda si fiican u qaato ka mid yahay muddo sii horraysay qarax ka dhacay dalka maali waxaa lagu dilay saddex iyo toban askari oo faransiiska u dhashay dowladda federaalka ayaa durbadiiba faransiiska tacsi u dirtay laakiinse markii faransiisku uu ku dhiiraday in uu caayo amaba wax ka sheego nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam ma jirin falcelin muuqata amaba hadal dad nool ka soo baxay oo dhankeeda ka soo yeeray doctor xanafi ayaa arrimahaasi ka hadlay hadda meel xaggee ku taala xaggeen oo tala waa galbeedka africa naga jirta anagana xaggeen joognaa bariga afrikaan joognaa galbeedka africa dad kala waxay ku laayeen oo muslimiina mujaahidiina faransiis ay ku laayeen ya ninkii ugu horreeyey dowladdii ugu horreysay ee ka hadashay soomaali ahayd waa ka xunnahay falkaas dhacdada argagixisada waa ka soo horjeednaa waa cambaaraynaynaa ay yidhaahdeen faransiiska maanta nebi maxamed suur xumaynaya islaamku ka soo horjeedaa calan buu u sheegahaya madaxweynahooda hadlahayo car waa kaase farmaajihi murtadiinta lujug ha ka hadlaano car wir ha ka hadlaano in badan oo ka mid a culamaa udiinka aqoon-yahanada iyo indhergaradka soomaaliyeed ayaa marar kala duwan waxay ku celceliyeen in dadka soomaalidu ay ku siran yihiin maamuladan shisheeyuhu dhisay kuwaasoo ay tilmaameen in muuqaalka ay soomaalida u eg yihiin laakiin uurka ay shisheeye ka yihiin warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan duufaanay dad badan ku dhinteen ayaa ku dhufatay qeybo badan oo ka mid a dalka filibiin wararka ka imaanaya dalka filibiin ayaa sheegaya in duufaan loogu magac daray goni ay ku dhufatay qeybo badan oo kamid a wadankaas duufaantan ayaa sabab u noqotay inay ku dhintaan ugu yaraan toban qof iyadoona sidoo kale tira aad u badan ay ku dhaawacmeen waxay wadatay roobab iyo sidoo kale dabaylo waxaa la sheegay in daadad xoogan ay meelaha qaar ka geysatay duufaantan ayaa soo bilaabmatay dhammaadkii toddobaadkii tegey waxayna saameyn xoogan ku yeelatay jasiirad ku taala dalkaas iyo sidoo kale guryo ku yaala magaalada caasimada ee wadanka filibiin afhayeen u hadlay madaxtooyada wadanka filibiin ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha wadankaas rodrigo uu si adaa ula socdo arrimaha kusoo kordhaya wadanka islamarkaana ay gurmad fidin doonaan warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegeystayaal waa inaga intaa